halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareeyow masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow sareeyow masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udbanogu saaciiday sharxayn sifahaaga
mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaa horay u sii soconaya waxbariddeenii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka zabuuradda oo qayb ka ah kutubtii axdigii hore kitaabkan zabuuradda waxaa ku badan waxyiyo ka hadlaya imaanshaha masiixa waa kitaab ahmiyaddiisu ay sarrayso oo kuwa akhristaa oo dhan ay ka heli doonaan nasiino maskaxeed iyo kalsooni dheeraad ah iyo weliba qalbiqaboojin xoog leh wakhtigan dhibaatidu ay ku badan tahay dadka dhexdiisa waxaannu habeen hore idiin soo gunaanadnay cutubkii siddeed iyo kontonaad oo ahaa zabuur habaar ah oo kan sharka leh loo nisbaynayo waxaanse kaloo idiin sheegnay in kuweenna nool maanta ayan ahayn inay dadka habaaraan oo ay caddaalad weyddiistaan maxaa wacay innagu xaq kuma noqon sharciga kumana hoos jirno waxaannu ku hoos jirnaa dhegaystayaal nimcada sababtaasi ayaan loo oggolayn in wax la inkaaro caawana waxaannu eegaynaa zabuuradaha konton iyo sagaal iyo lixdan oo ka hadlaya hal mawduuc waxaana weeye dadkii ilaah oo uu cadow hareeyey wuxuu u muuqdaa inuu yahay zabuur waxyi ah haddaba zabuurkan wuxuu ku xidhan yahay labada kale ee ku xiga waana zabuur lagu luqeeyo altashid ama waxaan baabi'in waana zabuur mikhtaam ah oo uu nebi daa'uud tiriyey waxaana zabuurkan ku arkaynaa iyadoo nebi daa'uud ay hareeyeen cadaawayaashiisa oo waxyi ahaanna wuxuu ka hadlayaa silaca imaan doona oo ku soo fool leh dadka ilaah wakhtiga zamanka uu dhammaado haddaba waxaa cinwaan u ah zabuurkan wakhtigii saa'uul uu diray farriinwadaha isagoo doonaya in nebi daa'uud lagu dilo guriga waxaana taariikhdaasu ay ku qoran tahay kitaabkii koowaad ee samuel cutubka sagaal iyo tobanaad haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno zabuurka sagaal iyo kontonaad aayadaha kow ilaa saddex ee baalka toddoba boqol laba iyo afartan ee axdigii hore waxaa qoran sida tan ilaahayow cadaaweyaashayda iga samata bixi oo kuwa igu kacayna meel sare iga saar iga samata bixi xumaanfalayaasha oo dadka dhiigicabyada ahna iga badbaadi waayo bal eeg waxay gaadaan naftayda oo kuwa xoogga badanuna way isku kay wada urursadaan rabbiyo weliba ma ahan xadgudubkayga aawadiis iyo dembigayga aawadiis toona haddaba sida lagu yaqaanno wuxuu ku soo dhammaynayaa nebi daa'uud oo rumaysadkiisa caddaynaya markay joogto samata bixinta ilaah haddaan zabuurkan konton iyo sagaalaad soo gunaanadno ayaannu iminkana eegaynaa aayadaha lix iyo toban ilaa toddoba iyo toban waxaana qoran sida tan laakiinse aniga waxaan ka gabyi doonaa xooggaaga haa oo aroortii ayaan naxariistaada aad uga gabyi doonaa waayo waxaad ahayd qalcaddaydii oo maalintii aan dhibaataysnaana magangal baad ii ahayd xooggaygiyow adigaan ammaan kugu gabyi doonaa waayo ilaah waa qalcaddayda waana ilaaha naxariistayda nebi daa'uud wuxuu aaminsanaa in ilaah uu soo furan doono saaxib ilaah ma dayriyo kuwiisa kuwa reer banu israa'iil ka hara ee mu'miniinta ah waa la badbaadin doonaa haddaba furashadu waxay ka imaan doontaa masiixa qudhiisa oo wuxuu wakhtiga zamanka dadka u dhammaado xukumi doonaa dunida zabuurkan lixdanaad waa kan ugu dambeeya zabuuradaha mikhtaamka ah wuxuuna wax ka sheegayaa wakhtigii nebi daa'uud uu ka adkaaday cadaawayaashiisii reer edom reer edom si xun baa loo wiiqay oo dib dambeetana uma ay sara kicin waxyi ahaan waa sawir samata bixin ah oo ilaah uu siin doono dadkiisa reer banu israa'iil xilligaas kadib markii ay la kulmaan silac wakhtiga dhibka weyn uu jiro haddaan zabuurkan lixdanaad soo koobno ayaannu idin akhriyaynaa marka ugu horraysa aayadda koowaad ee baalka toddoba boqol saddex iyo afartan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan ilaahow adigu waad na xoortay oo waad na dudumisay oo waad nagu carootay haddaba bal marna soo celi bal haddaba haatan dhegayso aayadda lixaad oo leh ilaah wuxuu ku hadlay quduusnimadiisa oo uu yidhi anigu waan farxi doonaa shekem waan kala qaybin doonaa oo waxaan qiyaasi doonaa dooxada sukot haddaba sidee baa loo dhammaynayaa hawsha nebi daa'uud oo sii wata hadalladiisa ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran aayadda sagaalaad oo leh bal yaa i geyn doona magaalada xoogga leh yaase xagga edom ii kaxayn doona wuxuu isweydiinayaa oo uu leeyahay yaa magaalada daafaca weyn leh i geyn doona jawaabtuna waxay ku qoran tahay aayadda xigta oo wuxuu leeyahay sida ku qoran aayadda tobanaad ilaahow soo nama aadan xoorin ilaahow lama soo baxdid ciidamadayada marka nebi daa'uud sidan uu leeyahay ilaah buu la hadlayaa oo wuu garanayaa inkastoo uu hadallo niyajab leh ku hadlayo haddana in ilaah uu u naxariisanayo iyaga wuu garanayaa taasi sannad waliba oo ay joogaan ilaah wuu cusboonaysiinayaa iyaga inkastoo ay dhib iyo mashaqo gelayaan oy dembaabayaan haddaan intaasi ku soo ekayno zabuuradihii sagaal iyo konton ilaa iyo lixdan ayaan waxaan idin bilaabaynaa iminkana zabuurka kow iyo lixdanaad oo isagu ka hadlaya hal mawduuc waxaana weeye cabashada iyo kalsoonida kuwa ilaah ka cabsada mawduuca haddaba zabuurkan ilaa laga gaaro zabuurka siddeed iyo lixdanaad waa mid oo waxa weeye cabashada iyo kalsoonida kuwa ilaah isku halleeya markii aad dhegaysato baryada kuwa ilaah ka cabsada ee ku qoran zabuuradahan siddeedda ah ayaa si hagaagsan loo macnaynayaa kalsoonidooda ilaah waxaa kaloo aad arkaysaa ciise masiix oo zabuuradahan ugu qoran waxyi ahaan waxaana zabuurkan kow iyo lixdanaadi uu ku socdaa madaxdii muusikiistayaasha oo waxaa lagu luqeeyaa neginood oo nebi daa'uud baa u tiriyey madaxdii muusikiistayaasha markii aad u fiirsato salaaddiisa waxaad arkaysaa inay ka duwan tahay tan innaga maanta aynu ilaah hor keenno waxaannu isdabadhigaynaa codsiyo kala duwan oo aan ilaah ka doonayno taasina waxay dishay qaynuunkii suubbanaa ee salaaddu ay lahayd inkastoo waxyaabo badan aad ilaah hordhigi karto haddana waa inaad ilaah u muujisaa qalbigaaga waxaanaad arkaysaa in baryootanka nebi daa'uud oo dhan ay sidaasi yihiin haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno zabuurka kow iyo lixdanaad aayadaha kow ilaa labo ee baalka toddoba boqol afar iyo afartan ee axdigii hore waxaa qoran sida tan ilaahow qayladayda maqal oo baryadaydana dhigta u dhig markii qalbigaygu itaal darnaado waxaan kaaga qayshan doonaa darafka dhulka ugu shisheeya ii hoggaami dhagaxa iga dheer nebi daa'uud wuxuu leeyahay meel waliba ee aan joogo ee dunidan ah adiga uun baan kuu qayshan doonaa dad badan ayaa markii ay tukanayaan waxay la tahay in ilaah uu ka dheer yahay oo uusan u dhoweyn haddaba marka uu leeyahay dhagaxa ayaan garanayaa inuu uga gol leeyahay ciise masiix oo kitaabku uu ku fasiro inuu mu'miniinta u yahay magangal ama dhagax weyn oo la mid ah bohoshii dhagaxa ahayd ee nebi daa'uud uu isku qarin jiray ee loo yaqaano godkii cadulaam waxaa kaloo dhagaxa laynoogu sheegayaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka tobanaad aayadaha saddex ilaa afar waxaana qoran sida tan waayo waxaad ii ahayd magangal iyo qalcad adag oo aan cadowga ka galo anigu weligayba waxaan degganaan doonaa taambuugga oo waxaan magangeli doonaa baalashaada meeshooda qarsoon war maxay qalbi qaboojin inoo tahay aayadda saddexaad oo aan ka helayno ilaah markaan eego aayadda afaraad ayaa laynoogu sheegayaa baalasha iyadoo la leeyahay baalasha ilaah ciise masiix ayaa tusaalahan isticmaalay oo wuxuu yidhi isna sida tan waxaan jeclaa inaan baalashayda hoostooda idin geliyo sida dooradu ay ilmaheeda ugu ururiso bal iminkana aynu eegno aayadda shanaad ee kow iyo lixdanaad waxaana qoran sida tan waayo ilaahow nidirradaydii waad maqashay oo waxaad i siisay kuwa magacaaga ka cabsada dhaxalkooda waxaa halkan ka muuqda in nebi daa'uud uu wax nidiraday oo weliba uu ka soo baxay miyaad ilaah wax u nidiratay weliga oo weliba aad bixin weysay way wanaagsan tahay dhegaystow sidii nebi daa'uud uu sameeyey inaad ilaah wax weyddiisato oo haddana aad nidar u qaaddo ilaah oo aad ka dhabayso waxaannu iminka soo gunaanadaynaa zabuurkan gaaban ee kow iyo lixdanaad waxaanan eegaynaa aayadaha lix ilaa toddobo waxaana qoran sida tan boqorka noloshiisa waad dheeraynaysaa oo cimrigiisuna wuxuu noqon doonaa sida qarniyo badan oo weligiisba wuxuu joogi doonaa ilaah hortiisa raxmad iyo run u diyaari inay isaga dhowraan markaasaan weligayba magacaaga ammaan ugu gabyi doonaa si aan maalin kasta nidiradayda u oofiyo waxaan arkaynaa in nebi daa'uud mar kale uu weyddiisanayo naxariis oo wuxuu gartay inuu u baahan yahay naxariista ilaah waxaan rumaysanahay mar waliba aynu ilaah u soo dhowaanno inaynu arkayno sida heerkeennu uu u gaaban yahay kiisuse uu u sarreeyo oo waxaannu soo gaaraynaa heerkii ishaaciyah uu gaaray markii uu arkay rabbiga oo ku fadhiya carshi sare oo waxaan garan doonnaa sida aynaan xagga gudaha nadiif uga ahayn iyo sidaan naxariis ugu baahan nahay waxaan idinku leeyahay nidirro ilaah u gala oo u soo dhowaada oo oofiya nidirradiinna weliba waxaad haystaan zabuurado ammaan ah wuxuuna idinku caawiyayaa inaad nidirradiinna kaamishaan intaas waxaa ku soo ekaanaya zabuurka kow iyo lixdanaad waxaannu iminka bilaabaynaa zabuurka laba-iyo lixdanaad oo lagu tiriyo inuu yahay zabuurka keliya loolamana jeedo inaannu zabuur kala jirin waayo marka kan laga reebo waxaa jira boqol iyo sagaal iyo afartan zabuuradood ha yeeshee nebi daa'uud si kelinimo ah ayuu ilaah isagu sifaynayaa wuxuu nebi daa'uud leeyahay naftaydu waxay sugtaa ilaah oo keliya oo badbaadadayduna waxay ka timaadaa xaggiisa marka uu sidaasi leeyahay wuxuu isku sifaynayaa uu isku soo dhowaynayaa ilaah oo uu leeyahay waa dhagaxayga zabuurkanu waa zabuur nebi daa'uud uu u tiriyey madaxdii muusikiistayaasha oo wuxuu u tiriyey yedotuum magacan yedotuum marar badan baa lagu sheegayaa zabuurkan oo sida abbaarta ah wuxuu horgale u ahaa qasiidoolihii ama heesaagii oo waxay ku xadroon jireen zabuuraddan waa zabuur fudud oo rumaysadkiisu sahlan yahay wuxuuna muujinayaa rumaysadka iyo kalsoonidii ilaah oo lagu masaali karo sida dhallaanka rumaysad uu ugu qabo waalidiintiisa nin kitaabkan ka faallooda ayaa wuxuu leeyahay dadku waxay aad iyo aad u dabagalaan hawadooda beenta ah oo ma xoojiyaan kumana adkaadaan rumaysadka ay ilaah ku qabaan kamana midho dhaliyaan haddaba waxaa ragga aqoonta u leh zabuuradaha ay leeyihiin zabuurkan waxaa la qoray wakhti nebi daa'uud aad iyo aad uu u niyad jabsanaa waxaanay ahayd wakhtigii wiilkiisii absalom uu ku fallaagoobay taariikh ahaan dhacdadani waxay ku qoran tahay samuelkii labaad cutubka shan iyo tobanaad aayadda soddonaad waana wakhti masiibo ay haysatay nebi daa'uud waxaana magaalada yeruusaalem ku soo socda wiilkiisa oo ciidamo hoggaaminaya waxaana magaalada tiilay kala qaybsanaan waana wakhtigii nebi daa'uud u ogaaday kuwa isaga daacadda u ah iyo kuwa aan u ahayn waana markii uu soo saaray axitofel oo ahaa nin xikmad ilaah siiyey oo loo malaynayo inuu ahaa daa'uud sodoggiis wuxuu ahaa la taliyo wanaagsan oo nebi daa'uudna waa ka qoomamooday markii uu soo saaray in ninkaas uu ka tegay oo uu raacay wiilkiisii absalom waxaa kaloo daa'uud u yimid addoonkii mefeboshet oo ahaa wiilkii yonatan oo ahaa saa'uul wiilkiisa oo ay daa'uud saaxiibbo ahaan jireen nebi daa'uudna uu gurigiisa ku soo dhoweeyey yonatan aawadiis waxaana loo sheegay in wiilkaasu daa'uud uu ka tegey nebi daa'uud wuxuu ka cararay magaalada isagoo cagacad oo oynaya waxaana ka hor yimid nin kale oo weli daacad u ahaa boqor saa'uul wuxuuna xagga qalbiga ka nebcaa nebi daa'uud oo hadallo aad u xunxun buu ku yidhi haddaan isku soo wada duubno wuxuu ahaa wakhti aad u xun oo qaab daran oo aan wanaagsanayn amaba aan u wanaagsanayn nebi daa'uud waxaana magaaladii loo diyaargareeyey inay boqorka cusub soo dhowayso marka daa'uudna dibiddeeda uu u cararo marka uu nebi daa'uud tirinayo qhasiidadan zabuuradda ah ayaa laga dhadhansan karaa sida wakhtigu uu ugu xumaa oo dhibaatidu ay ugu badnayd oo arrinku mugdi u ahaa waxaana laga dareemi karaa caloolxumo aan horay loo arag iyo tiiraanyo bal waxaad qiyaastaa boqorkii reer banu israa'iil oo cagacad oo buurta sii fuulaya isagoo weliba oynaya oo ay daba socdaan kuwo kale oo niyad jabsan oo boqorka nafsaddooda aawadeed ula socda haddaba miyaa nebi daa'uud qhasiido farxadeed iminka uu qaadi karaa marka uu ku jiro dhibkan iyo qaxarkan haddaan marka ugu horraysa ku bilowno maaddada ugu horraysa waxaan eegaynaa tijaabada rumaysadka ee nebi daa'uud waxaan eegaynaa zabuurka laba iyo lixdanaad aayaddiisa koowaad ee baalka toddoba boqol afar iyo afartan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan naftaydu waxay sugtaa ilaah oo keliya oo badbaadadayduna waxay ka timaadaa xaggiisa waan filayaa inaad garateen waxa zabuurkan loogu bixiyey kan kelinimada markii wakhtigu uu ka xumaado oo zabankuna uu madoobaado oo inkaaru dhulka ku dhacdo oo arligu xumaado ayaa loo baahan yahay in sida nebi daa'uud oo kale la yidhaahdo naftaydu waxay sugtaa ilaah oo keliya oo badbaadadayduna waxay ka timaadaa xaggiisa haddaba shaki kuma jiro inay jireen kuwa daba socda nebi daa'uud oo ku lahaa waa inaad rumaysadkaaga bannaanka keentaa waayo waxaa tahay kii ilaah uu subkaday oo ilaah baa xukumaya kuwa magaalada soo galay nebi daa'uudna wuxuu leeyahay naftaydu waxay ku jirtaa gacanta ilaah oo wuxuu leeyahay inaan halkaasi uga soo tago ayaa wanaagsan nebi daa'uudna ma dhegaysan talada xaqnimadoonka ah ee ay dadkii la socday u soo jeedinayeen wuxuu yidhi sida ku qoran kitaabkii labaad ee samuel cutubka shan iyo tobanaad aayadaha shan iyo labaatan ilaa lix iyo labaatan sida tan markaasuu uu lahaa sanduuqa ilaah qaad oo magaaladii ku celi hadduu rabbigu raalli iga yahay mar kaluu i soo celin doonaa oo wuu i tusi doonaa isaga iyo rugta ilaahba laakiinse hadduu igu yidhaahdo kuguma faraxsani bal eeg haddaba waa ikane ha igu sameeyo sidii isaga la wanaagsan nebi daa'uud wuxuu ogaa in arrinkanu uu ka yimid ilaah markaana waxba isma dedejin ama isma gedgedinin wuxuu ogaa inuu dunuub sameeyey intii uu boqorka ahaa kuwaasoo aan ilaah ku faraxsanayn laakiin ma ogen in ilaah uu doonayo inuu haatan raalli ka yahay dhicistiisa iyo inuu soo celin doono ilaah buu taasi u daayey oo wuxuu leeyahay naftaydu waxay sugtaa ilaah oo keliya oo badbaadadayduna waxay ka timaadaa xaggiisa haddaan horay idinku sii wadno zabuurkan caaqibada leh ayaannu eegaynaa aayadaha xiga ee saddex ilaa afar waa zabuurka laba iyo lixdanaade waxaana qoran sida tan balse idinku ilaa goormaad nin ku wareegaysaan inaad kulligiin isaga dumisaan sida derbi dhacaya iyo dayr ligliganaya iyagu waxay keliyahoo ku tashadaan si ay isaga sharaftiisa uga dejiyaan oo waxay ku farxaan beensheegidda afka way ka duceeyaan laakiinse uurka way ka habaartamaan miyaanay haddaba caddayn inuu haatan ka hadlayo ninkan la yidhaahdo axitofel kaasoo isaga dhigi jiray sida inuu nebi daa'uud jecel yahay kaasoo isaga dhigi jiray inuu nebi daa'uud jecel yahay laakiin uurka hoose ayuu nebi daa'uud ka habaari jiray waxaana waxyi ahaan lagu masaali karaa axitofel ninka la yidhaahdo yudas iskariyot oo sayid ciise masiix gacan geliyey nebi daa'uud wuxuu leeyahay waxay doonayaan inay na dulmaraan laakiin haddana wuxuu leeyahay taasu way hagaagsan tahay haddii ilaah uu doonayo waxaan kaloo ognahay in nin shimiciil la odhan jiray oo reer benyamin ahaa u caayay nebi daa'uud wuxuuna ku yidhi hadallo lafadil ah waxaana ka xanuunsaday raggii xoogga badnaa nin ka mid ah oo la odhan jiray abishaay oo ahaa wiilkii suuriyaah ay dhashay oo suuriyaah waxay ahayd daa'uud walaashiis wuxuu ku yidhi boqorka muxuu eygaan xumi ku caynayaa sayidow boqorkaygiyow waxaan kaa baryayaa inaad i dayso inaan madaxa ka gooyo daa'uudna wuxuu ku yidhi war maxaa inoo dhexeeya kuwiinna suuriyaah ay dhashayow maxad ninkan ku eedaysaan waaba intaasoo ilaah uu ku yidhi u tag daa'uud oo soo caay waxay daa'uud u ahayd wakhtigaasi oo dhan mid mashaakilaad badan oo isagoo kale uusan horay u arag waxaannu iminka dhegaystayaal eegaynaa maaddadan kale ee ku saabsan rumaysadkii nebi daa'uud mar waliba oo dhibaato ay timaado waxaa jiraya wakhti nasiine ah oo ka dambeeya waana markaasi marka rumaysadka qofka la arko nebi daa'uudna wuxuu leeyahay in ilaah lagu kalsoonaado wakhtiga dhibka ayaa waxay keenaysaa rumaysad haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno baalka toddoba boqol afar iyo afartan cutubka laba iyo lixdanaad aayadda shanaad waxaa qoran sida tan naftaydoy ilaah oo qura sug waayo isagaan wax ka filanayaa haddaba tanu waa baryo tan ugu qiimaha iyo qaayaha weyn leh baryada dhabta ah waa tan ruuxa quduuska ah uu la hadlayo rumaystaha oo uu u sheegayo wax ku saabsan wiilka iyo aabbaha daa'uudna wuxuu leeyahay isagaan wax ka filanayaa bawlos oo la talinaya masiixiyiintii reer tesalonika ayaa wuxuu leeyahay tukada joogsi la'aan iminka rasuul bawlos ulama jeedo inaad jilbo joogsato oo afar iyo labaatan saac baryo ku jirto baryadu ma ahan mid dheer wakhti waliba ee maalinta ah ee aad nafaas leedahay ilaah baad baryaysaa nebi daa'uudna wuxuu u go'ay ilaah oo innaba shaqo kuma lahan xitaa haddii uu waayo jegadiisa ha yeeshee kuwii la socday ma jeclaysan oo waxay doonayeen inuu ku adkaysto inuu boqor yahay wuxuu kaloo leeyahay naftaydoy ilaah oo qudha sug waayo isagaan wax ka filanayaa haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal oo aannu eegno aayadda lixaad ee cutubka laba iyo lixdanaad waxaa qoran sida tan isaga oo qura ayaa dhagaxayga weyn iyo badbaadadayda ah isagu waa munaaradayda oo aniga layma dhaqaajin doono haddaba aayaddanu waa udubdhexaadka zabuuraddan waxaan kaloo arkaynaa in ciise masiix qudhiisa uu yidhi sida ku qoran injiilka sida matayos u qoray cutubka kow iyo labaatanaad aayadda afar iyo afartanaad sida tan oo kan dhagaxan ku dhacaa wuu jejebin doonaa oo kan uu ku dhaco wuu burburin doonaa haddaba waa dhagaxaasi dhagaxa zabuurluhu uu ka hadlayo marka uu leeyahay hadalladan haddaba dhagaxaasu waa masiixa waxaa kaloo rasuul bawlos uu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka saddexaad aayadda kow iyo tobanaad waayo ninna ma dhigi karo aasaas kale kan la dhigay mooyaane oo ah ciise masiix nebi daa'uudna wuxuu leeyahay isaga oo qura ayaa dhagaxayga weyn iyo badbaadadaydaba ah isagu waa munaaraddayda oo aniga layma dhaqaajin doono haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno zabuurka laba iyo lixdanaad aayadaha toddoba ilaa siddeed waxaa qoran sida tan badbaadadayda iyo ammaantayduba waxay la jiraan ilaah dhagaxii xooggayga iyo magangalkaygaba waa xagga ilaah dadkow isaga isku hadleeya wakhti kastaba oo qalbigiinna waxba ha kula harina ilaah hortiisa waayo ilaah baa magangal inoo ah sareeyo masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqoba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin